caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe weliba ku qabsoomay munaasabada la kuwareejiyay dhismaga jidka garoonka diyaarada iyone xarunta tiibeyda ee magaalada aseyti waliba la kuwareejiyaaye shirkada iyada ka guulaysatay dhismaga gooboga aseyti siyo howlan balawta mashruucgan oo ay mashruuc gaha ku-kabashada xasaarado ee soomaaliya s c r b ga iyo hooseeda fulinta tiidiisa howlan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya walina maalgeliyeeye ee bangiga adduunka munaasabada waliba ku qeyb galay madaga mashruucga s c r b ga qeybtiis koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka degmada baraawe gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellada hoose iyone xubno ku tirsan golo deegaanka degmada baraawe madaga mashruucga s c r b ga iyo sharxaad ku biyo mashruucgan
mashruuca s c r b oo southwesta ku socdeen walaalsi doone xaruntun oo caafimaadka health facility ama t b health facility xangaan shaqeeyayd laakiin standard faylalan dhisi doona degmada baraawleka dhisi doona xarun caafimaad oo standard quality leh ama qeybasha ungwada dhonyingu insha allah wali kale la dhisi doona baraawjid oo siyeed kilomitr ah oo laba kilomitr ku mid ana shubcayn qaybta kalena maylaras gravel nagado doonta ama wadda jaya oo standard fayland diyaari doon bimareenadiis iyo walaashay kulleen dhonyin kambanida ku guulaysadii kulmiya oo ha ku guulaysatay jidka iyo somteg oo yaana ha ku guulaysadii xarunta caafimaadka dhisi doonta wala in rajayna shaqada inay ilaahay anfuddaay shaqadii oo bulshada la haytana inay si faylan qabadaan insha allah diyaara liibaan abuukar guddoomiyaga baraaweya tilmaamay muhiimadda dhismaga xarumogan afar maxay ahayd kilomitr taasoo maxay ahayd laba qaybood ka kooban maxay ahayd qayb la shubi doono oo weliba qaybta magaalada soo xigta iyo qaybta dambe oo lixda kilomitr iyo wax la jira oo ah maxay ahayd qayb jaay adag ah taas waxay macnaheeda tahay in baraawe ay ka gudubtay ama ay ka gudbi doonto dhibaatadii loo qaba waddo laakiin ma ahan maxay ahayd in ay baahideeda ku dhammaatay waddo because waddadaas waxay u sii baahan doontaa laami in la saaro oo ah maxay ahayd tayada waddadaas ama wixii la geliyey ay ku sii ahaan karto marka mashruucan oo maxay ahayd noqon doona maxay ahayd bilow waxaan annagu ka maamul ahaan oo maantay hawsha culayskeeda uu degmada ku soo wareegay intii hore ay ahayd maxay ahayd hool la diyaarinaayey oo maanta kambanidii lagu wareejiyey kambaniga kulmo iyo somteg oo lagu kala wareejiyey maxay ahayd waddadii iyo maxay ahayd dhismihii doorkii maxayd maamulka in tayadii iyo hawshaas fududaynteeda iyo qabsoomideeda inuu qaatay ay ahayd ayaan ula taagannaha hadduu ilaa yidhaahdo ayagana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo shaqada shaqo taya leh oo siday ku soo qaateenna ay ku fuliyaan ayaan ka rajaynaynaa hadduu alla idmo mustaqbalkane waxa waaye faanola fara kama qodno maxay ahayd howlaha ay maxay ahayd baraaba u baahan tahay keliya ma ahan howlahaasi howlo kale oo u qorshaysan oo imaan doona sidaas loo hergelin doonaa jiri doona hadduu laa yidhaahdo waxaan uga mahad celinaynaa madaxda uu u horreeya madaxweyne cabdicaiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxda qaranka in macnaha ay juhdiga ay geliyeen magaaladan in maxay ahayd horumarkeeda la hergeliyo bashiir maxamed gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellada hoose iyose gebagabadii goobta ku hadlay labadan kambani maaragtaahe oo hadda nagala joogo ninka la yidhaha abuukar kolley haddoo a la yidhaahdo waxaa laga rabaa shaqadii loo soo idmaday inay ka fuliyaan ayagaa laga rabaa haddoo a la yidhaahdo waxaana leenahay ilaahay ha la garab galo warka macaantiisana waxaa sheegay guddoomiyaha degmada waxaan rabaa inaan hal qodob kaliya ku daro labadan mashruuc ee haddoo a la yidhaahdo juhdigii badan lagu soo bixiyey qaybtan tiibeedi iyo waddada oo sideed kilomitr iyo maarataha iyo sideed kilomitr iyo afar sideed kilomitr iyo afar boqoloo mitr ah waxaan maaragtahe dhibaatada loo maaragtahe dhibaatada nagu dhacday ee waddada xaggeeda ah haddoo a la yidhaahdo inay dhibaato ka jirtaa loo codsaday waxaan rabnaa dowladaha federaalka iyo dowladda south west oo madaxweyne cabdicasiis ugu horeeyo iyo hay-adaha wolbanka waxaan ka codsanaynaa dhulkan waa bacaad dhulalka kale sida loogu talagelayo kale kale ma ahan waad ogtihiin eelboorka oo afar dhibac maaratahe afar dhibac saddex ku baxday maanta maaragtahe sida loo dacayadahay iyo maaragtahe dhulkan waa degaa waa bacaad waxaan rabnaa marka haddoo al yidhaahdo hay-adaha deeqda bixiyo oo ugu horeeya world banka iyo madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaba waxaan ka codsanaynaa waddadaas inay laami ka dhigaan meel kasta ha u maraan waxay maaragtahay haddaba waa keeneen lacag fara badanay keeneen lacag aada u waaweyn waaye lacagtaasu inay naga khasaarta ma rabno inay hadda al yidhaahdo ay waxa maanta meeshaas lagu bixiye ay maaragtahay dib dib u noqono ma rabno waddadaas waxaan codsanaynaa anuu ku hadlaayo afka statetka anuu ku hadlaayo oo afka maamulka gobolka iyo maamulka degmada anuu ku hadlaayo madaxweyne cabdicasiis iyo haddoo al yidhaahdo dowladda federaalka madaxda ugu sarreyso xasan sheekh oo ka mid yahay waxaan ka codsanaynaa waddadaas inay laami ka dhigaan aada iyo aad ayna u mahadsan yihiin tumankii ballanyaha ay timarkises wada jirayo anshiid dekan dhismaga xarun wagon mas-uuliyiin ku tirsan federaalka iyo inay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya